maamulka xibin iyo xeeb ee bartamaha soomaaliya ayaa maalin ka hor gacanta ku dhigay tiradii ugu badneed caruur sida uu maamulku sheegay laga soo xaday gobolada koofureed kuwa oo la doonayo in la geeyo wadamada carabta gaar ahaan dalka yemen wasiirka amniga xibin iyo xeeb maxamed daahir maxamed ayaa sharaxaya qaabka gacanta loogu dhigay caruurtan iyo weliba dadkii waday waxaa laga keenay intooda badan meesha la yidhaahdo buulamareer waxaa lagu soo dejiyey magaalada muqdisho waxay gaari caasiya looga soo kareeyey meesha layihaahdo bakaaraha khaasatan masaajidkii xareed markii ay soo gaareen xuduudka ximan iyo xeebna waa gacantan kusoo dhignay dadkan cadadkooda guud waa labaatan iyo labo qof afar qof waa waaweyn tahay inta kalena waa caruur yaryaraho waxaan umaleynaynaa in ilaa shan jir ilaa afar jir ayaa lagu qiyaasay ay ku jiraanba waxay u badan yihiin intooda badan majooritigoodu waa dumar waa gabdho yaryariisa wiil hal wiila uga jira inta kale waa gabdho shakiyo badanaa jiro ay ka mid tahay dadkan in tahriib loo wado ilmahan yararka shan jirta iyo afar jirku ay ku jiraan ilaa lix jirka sideed jirku cunuga ugu weyn waa shan iyo toban jir midka u yarna waa afar sanaan ku qiyaasnay marka in tahriib loo wadaa waa suuragal in darooga lagu gudbina waa suuragal in siyaabo kale loo isticmaalayo business uu ku jiro jirkooda waa dad caruura waa dad meesha loo wado iyo meesha laga kale midna aan garanayn waa dhinaca boosaasay ku socdeen sida ayagu ay sheegeen boosaas marka inay kasii gudbi lahaayeen iyo in ay ku ekaayeen iyo in ay run tahay inay boosaas u socdeen intuba ma kala cadda boosaasay sheegteen inay u socdeen inay tahriib yaheena qaar sheegeen laakiin xaqiiqadii waxyaalaha ay sheegeen ma qaban karno baaritaankiyaa weli socda qof ka mid ah dadkii waday caruurtan oo v o a kula hadlay gudaha saldhigga booliis ka cadaado ayaa waxa ay sheegtay in waalidkii dhalay caruurtan ay raalli ka ahayeen safarkooda iisho maxamed ibraahim waxaan imaaday shalay toban ada halka sac waxaan ka imaanay labaatan iyo laba ruux muhiimada halkaan u soconaanay qax baan ku soo baxnay inkoo hore waa soo qaxnay xamaraan imaanay xamarkii waana anfac waayo oo nolol xumaa taalo oo gaaja taalo oo dhibaata taalo allaala jihiisaan kusoo roornay aan u soo baxnay boosaaso inaan shaqo soo doonano shaqadii aad boosaaso intii la gaarin halkaana lanaga qabsaday oo waxaa la lahay idinka dad wax soo dhacayaa tihiin dad wax soo hadayaa tihiin dad ilma soo qaatayaa tihiin saan waay aruurta wallaahi bilaahi aan halahoo waa liisoo dhiibta horta labo walaalkaygaa dhale hal wiil oo adeerkiis an iqabaa dhale labo anaaba dhalabo saddex oo yaryar gabdho ah mid walaashiyaa dhashe mid walaalkaygaa dhale midna walaashiyaa dhashe waxay ugu yireen kusoo qaxay meesha meel dheerkeen waalidkood iikoo raale iikaa isoo dhiibteen lacagta baaburka koraan iikaa soo siisteen gabar ka mid ah caruurtan la tahriibinaya ayaa v o a uga warbixisay halka ay ka yimaadeen iyo weliba goobta safarkooda uu ku wajahnaa magacay jiijaxsanaa lahaa buulomareer tahriibaa u soconaa caruurta kulli waa isku jiraane labaatan qabo waalidkeenaana soo fasaxay ninba shaqsiyaa u soconaa maxaa aniga keligeyga aan shaqsiyaan u socdaa waalidiintay ayaa meesha jiro iyo waxaa soo raacnay gabar oo habarar iyo ayaga kale isdhadhashteen dhexdooda kii dhalan qaarna sacuudiya jiraan qaalin soomaali ayaga kaskooda usoo dirsadeen lambaradooda hadaa waa la heeyaa hooyadey aabbe maxaa jidka intay soo jirla iidambid laakiin aabbe sacuudiya jiraa hooyadey buulmareeray joogtaa shaqaan u aadaa maxaa iska shaqaysanaya waalidiintaynaa iska soo booqanaya afhayeenka maamulka xibin iyo xeeb carays maxamed xaaji ayaa warfidiyeenka u sheegay in ay baarayaan ujeedada caruur tiro intan la eg oo dad aanu dhalin ay safrinayeen
haddee xaaladooda guud aaday u wanaagsan tahay baaritaankiina waa socdaa annaku waxay nagu noqota arrin mucjisa in dhalinyaro yaryar oo ilaa afar sano jira hooyadood la socon aabahood usa la soconin aan dad waalidaho oo gacanta ku hayaa jirin ay dad iska safrinahayaan hadda arrintaasna waajibaadkii naga saarna ayaan qaadanay dadka reer ximan iyo xeebna dhammaan umayse kala harin sidii dadkaas loo gurman lahaa loona ogaan lahaa meeshii ay ka yimaadeen ilaa hadda xiriiradu way socdaan waalidooyin dad badan oo waalidaha nala soo xiriiray laakiin arrin baaritaan ku jirta wey haddii ilaahay yidhaahdo mardhowayanu baaritaanku soo gabangaboobi doonaa ma ahan markii ugu horreysay ee deegaanadan gobollada dhexe lagu qabto dad caruur aanu dhalin tahriibinaya laakiin waa tiradii ugu badneed ee meel keliya lagu qabto xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn